bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsudayaal ha ka dhawaada warka hamingnimo ee warsan qodobada shalgadiisna uu ka siin kaxayna warka hamingnimiyo mayba ku mid ee roobabka qubadi gobolada koonfur galbeed soomaaliya oo saameyn kuweel dhaftay dadka bogtaale ee ku nool magaalada baydhabo madaxweynaha koonfur galbeed oo kulan la qaaday madaxweynaha dalka jabuuti xoghayo ku tirsan dowladda oo xeshe inbanaya go-aan habahi meedka bilaamay tuma shan sano jarce oo laha kubiyi dhismo ka dumi ista ku dareero qaramada midoobo hadeeri magaalada muqdisho dadka dhibaataysan meed meel inka fogayna madatooyada soomaaliya wasiir cawaad oo la kulami dhigshe dalka sacuudiga qodobadii laha ku saari kulankii hogaanka ahlu sunna akhbaaraadka banaanka warkaha mignimaysanka dheegi doontaanna wayba ku mid ee sadan nin oo soddon iyo dhisana inhirinaya dambiyo ingalna
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
hamiinnimo talaado ee u arbaaniya hagalahaita taariikhdii ka eedanta labaata iyo dhita bilo tumiyi koowaad lamada kun tumiyi sagaalka haanaasaytimee baa hayana qodobadii warkaana haddana indiyaar garooba usugiyo fidsan oo intaasin ku jeediyi doonaan oo khaalid cabdi ah ka bilaabnoy ka bilaabnoy roobabkii kuqubadi gobolada koonfur galbeed soomaaliya iyo saameyn kuweeldhaday dadka bugtaale ku nool magaalada baydhabo sida warbixintuu ninka fiiriya cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan kaamka sagaalka gura oo ka jiraan haana ku badan boqol iyo soddon qoys iyo xilligan ku cabadahayaan dhibicda roobka oo labaatiyo afartii saaci laha dhaafi roobka ka qubadaaye iyo biyo badan dhaki kaamka qaar ku mid a dadka ka nool kaamka iyo kuwarami saamaynta usio kawaaldhaday roobka yoona filahayan iniyom haysan meeliyo dhiifadan guddoomiye ku-xigeenka kaamka owal kuweydiini xaalada dadka ka jiraan kaamka iyo sidayo maamulka koonfur galbeed un ku falceliyeen dhibaatada haysata dadka saameeyey roobabka ee ka nool xerooyinka barakacyaalka way bananin sheegtay iniyaan jarna wal gargaara oo hadeeri
afar shan boqol iyo labaatan intijaarha amalaha geed afar tooka wala la helay wuxuu biidhabiidhinay haayana aniinahaado alehe anuu karkee ku iyama qaadana anagaliiku iyo ooqadiyan qoliyo gurow iyo wahahaagow iyo dhultartirowa jari oo furaawaha ku koo yarta beemasha haa inta lay reebi warta wani ka daray ini dhibaatanahaaytoo hiraabtanahaado shaahi inkarsana iwalaalle halay walma aawna gudaadkata boosa oo egi waan hadluq madla galan madla usi sidii saata sariir oo ka ifa koobi ka kaadiyay biye banaanka kalagada ii kara ka dhiyalari isku jiifanay laysisiyarata maqalna loo bobogay wal dhulka ka jiifadaanba wal kaleeba mahayno sooweelane kaamka eed iyo eed alla dadsen dhibaataysiyiin ba'a mahaayan walyohaayan male ini gargaar kaho walla hele inina haniilideeri iyo fadaana horta bii i dhibaato roobka kule ilaahay weedada unam wedin laakiin sufayle ini un hata gargaarnanasi awlaadan wal un wal hankagadaana male biyo eednin rafaadey baraka na siinba argahaytan unub kaamkan amanko dhoo haka biirni kaamka roobta kan hata ha reedkaninkuka eed saaidninka eh kanoolanata biyo mahayt abaadka iyonaytay dhatiyo gornyo wal una kagadaana male adakaamka eed iyo eed alaankedii ba mahaysan wal una haysana male farsani degana samafalka mudoohaananasi dadkana maroogna intii hata kaamka roogdawaan eed an dhibaataysanaa ku badan xilliyada roobkii anta badanba wayba culays dhiniga nololeaha wajahaya barakacyaalka iyo-na maamulka koonfur galbeed yo sheegan inay dib inkanaga doonaan dadka barakacayaalka ee meelaguyo ku kooyan eediyadan mahadsanyo cabdulaahi madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdilcasiis maxamed lafta garan oo rooga magaalada jabuuti yamayba kulamo la qaaday madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele kulankun yo lamada dhinamayba in kuwada hadaleena arrimo fada badan oo ku mid haaya sidii mashruuc horumarineed dowladda jabuuti iyo inka hirgeliyi lahayti degada baraawe ee isbitaalka magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose dowladda jabuuti iyo dhinishay ballanqaatay inta sida inka dhaqsi badan mashruuc horumarineed inka fuliyi doonta degmooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha jabuuti iyo ballanqaaday inta isbitaalka degmada marka la dhisa doono islamarkaana iyo qalabaya doonto isbitaalkaas gu- madaweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed madaweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo madaweynaha ismaaciil cumar geele in bandhigi inta dhismo degada baraawe iyo dhisa doonta dowlada jabuuti waana hadhawaay madaweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen iyo ridinka nagadi magaalada muqdisho oo markii hore usakubahi xoghayaha roogtada ee wasaaradda arrimo gudo federaalka iyo reed ingiliisiyooka xukuumadda federaalka soomaaliya iyo geega xilka xoghayanimo wareejiyey kureed markii golo wasiirada iyo baabi'iyeen booska xoghayaha roogtada ee wasaaradda xukuumadda linku qaadi nidaamka agaasimiyaalka xoghayaha roogtada ee wasaaradda arrimo gudo mudane cabdulaahi maxamed xasan oo ku hadalay munaasabadda xil wareejintiyo inmahadnagi shaqaalo wasaaradda use oo sheegay intii kaalin weyn oo kaga jaran howloyo bulshada inhaayan wasaaradda xoghaayo ayaa saasoo kale sheegay inta usa ka faraxsanya inta usa xilkun wareejiyay usa oo tilmaamay muddadii lama sanada hayta ee usa xilka haaya inta wal badan haqobadi welinayo shaqo badan dhimanta munaasabadda xil wareejinta oo ku dhiidi xarunta wasaaradda arrimo gudo iyo mayba goobab ku haayay shaqaalo wasaaradda iyo mas-uuliyiin ku tirsan dowladda iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane isxaaq maxamed maxamuud gudoomiyaha gobolka banaadir waana ee duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish iyo geega markale booqday dhismo qadiimiga ee wasaaradda arrimo gudo ee degmada boondheer meelaaso xalay waxda gurmadka degdega ee maamulka gobolka banaadir iyo geega dhismo idaha duntii maybayo ha ku saarana me- bilaa maytum ishan senjar oo ha ku dumi dhismoogaas duqa magaalada muqdisho mudane cumar finish anka baaqe bulshada gobolka banaadir intiiyo ku fogaadan dhismooyinka qadiimiga siyo walkhasaare ah oo nafeed iyo hantiyeed iyo handeerna xalay yasaasoo kala haytay markii lama qof iyo qaadan roobab daadadweeda oo ku qobaday gudo magaalada muqdisho iyo ka dhimadan xaafadda laamiyaraha ee soobe mayba geega magaalada muqdisho hadeere waana laha ka dhawaayo wafduusa hogaamiyeen qaybsamooga soomaaliya iyo hay-ado qaramada midoobe ee horumarinta warshado yogar xubno wafdiga iyo mayba iyo booqdeena xarumo wasaaradda ganacsiga iyo wasaarado xukuumadda soomaaliya ee muqdisho iyadoo la kulami wasiirka wasaarado cabdulaahi cali xasan wasiirka yogar iyo mayba kuwada hadaleena arrimo badan oo waltar in le horumarinta wasaarado iyo guud ahaanba soomaaliya meebana wafdigun la filaaha intiyo la kulama madax ku tirsan dowladda soomaaliya magaalada muqdisho iyo mayba labaatan iyo afartii saac laha dhaafi ku qubaday roobab fara badan kaasoo saameyn kuweeldhaday nin walba oo ku nool magaalada muqdisho iyo insdareerowga baabuurta iyo ganacsiga dadka inka badan oo roobabkan saameeya mayba ku mid haayay dadka bugtaala maybana idaacadda warsan iyo booqatay kaamka yaala meel iyo inku fogayna xarunta madaxtooyada soomaaliya iyo qaybo kale oo ku mid ah magaalada muqdisho basiirka arrimood banaanka iyo iskaaladowka caalamiga ee xukuumadda soomaaliya axmed ciise cabad yo yo kala kulami dhigshe sacuudiga amiir faysal binu farxaan binu cabdulaahi magaalada jidda ee boqortooyada sacuudi carabiya lamada dhin iyo weliba iyo kuwada hadaleena dadaalada la kaxoojiyo xiriirka lamageesoodka iyo iskaaladowga wadajirka dhiniyada oo dhan iyo siyaabo laka deero koro dano indhexayta muqdisho iyo riyaad maybana saasoo kale iyo kuwada hadaleena arrimo gobolka iyo han caalamiga ee danta lamada dhini iyo ahamiyadiiyo inlata sii wadowga wadatashiga iska hirnaanta arrimo guud dowladda sacuudiga iyo maybaya ku mid ataa dalalka taageero dowladda soomaaliya iyadoo dhowr jeer lacago shalduba inka deeqdi soomaaliya xalay iyo mayba magaalada dhuusamareeb ee xarunta rasmiga ee maamulka galmudug mayba kulanku weeldhaday hogaanka inkasarhay ahlu sunna wal-jamaaca iyo guddiga farsamada dhismo galmudug oo uu magacaabo sheekh maxamed shaakir iyadoo go-aan deeri wararka kulankaas lagu helahaya weliba iyo sheegahayna inta hogaanka ahlu sunna iyo qaadeen dhowr qodob oo iyo ku mid ayin inta ahlu sunna iyo markale warqad dacwo iyo indirta beelo caalamka taasoo iyo ka sheegahayd inta dowladda iska dhaga tirta heliiska iyo wada galeen islamarkaana iyo guda galdhi haxulowga baarlamaanka cusub ee galmudug in guddiga farsamo iyo dhismo galmudug iyo in magacaaban sheekh shaakir iyo muddo toddobaad gudooshe habka xulaayan waana iyo ka shaacayaan xubno baarlamaanka oo ka kooban siyatii li xubnood intii ahlu sunna wadatashi kuradiyo hasaaro doonta habraaca doorashada galmudug iyo muuqabsho howlo iyo dowladda federaalka kuwadda deegaanada galmudug inta tallaabo kastiyo qaadan ahlu sunna iyo noqoda doonta tilaabo waxtar in leh iyadoo hogaamiyaha ahlusunna maxamed maxamuud usoo walaac ku muujiyey sidii dowladda in wada dhismo maamulka galmudug si kastaba kulankan iyo waldhaden hogaanka ahlusunna yahaay mid degdeg ah yamaybayo ku dambeeyey kureed markii dowladda iyo gudagalli dhismo galmudug iyadoo hogaanka ahlusunna iyo sheegay inta weli linfuliin heliiskaiyo dowladda la heliiskaiyo dowladda la deereen wararka lagu helaa ee deegaanada waqaadariya oo dhiniga waqooyi bari ku-xiga magaalada ceergaabo iyo weliba yoo sheegaha ayana intay geega meelasay kadhii dagaal sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah dagaalkan iyo dhayiili lama maleeshiya beelad inta la xaqiijiyey yomay kaa muuday sidanan meelahal lama kalaniyo ka dhaawacmay walibana wararka iyo sheegahayana inta maleeshiyaadka iyo isku qabsadeen dahab iyo macdano kale oo laka qodow buurto wararkiiyo weliba intaasiyoo ka darahayana mararka qaar deegaanada waqadariya lakudheegow rasaas iyo iskaridaayaan lamada dhine wararkiiyo weliba intaasiyoo ka darahayana inta weli mararka qaar deegaanada waqadariya lakudheegaaya rasaas iyo iskaridaayaan lamada dhine yomayba deegaanadaas la sheegay intiya caanka eta macdanta iyo dahabka oo dadka isku aruursadayaan dagaalka maleeshiyaadka oo geega ka dhamari deegaano hooseeda magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag weli warwar ee maha ku saarna somalilan weli mayba dhugunsado haytana warkahamignimo idaacadda warsan dhinaga iyo akhbaaraadka banaanka maxkamad kayaala dalka maraykanka ya amartay inti la dhiyay sadanan sadanan maxkamad kayaala dalka maraykanka ya amartay inti la dhiyay sadanan oo ka nool gobolka maryland kureed markii iyo meelo ka saarta dambiga linghaysaday ragun oo kiis shooreed infiro lakasoobiya markii hore linghaysaday intii magaalada baltimore iyo ka dilenan dhalinyaro maybana iyo xabsiga ka jarayna soddon iyo dhiti sana laha dhaafi jasnad ramsom iyo andre iyo xabsiga lakudhii saacado kureed markii use garsooraha maxkamadda ka dhabaaqay go-aan sheegow inta dambiga ragunlaragunling haysada walba inka jarna sideedun nan yar la hiri sanadkii kun sagaal boqol siyeetii afartii xilliyo da-diyo haytay wakhtigaas tumiili sana jar wakhtiguna da-diya iyo deerahayta konton iyo laba sano garsooraha maxkamaddii oo ku hadali dhiyowka ragun yay eri ana oo ka hadalow magaca xanaanka cadaaladda iyo mayba sheegay inti go-aankun isinsinqalamaana maadaama xabsi dheri hamarteen maybana sinkuraali geliyey walaagi sinkadhii jasnad wignis iyo andre yo la hiri sanadkii kun sagaal boqol siyeetii sideedii maybana laka eeday intiyo dilina laka magacaabo jari daaked nanku amoodiyo la sheegay inti la fadaay inti laku qaada jaakad nooca ciyaaro usawadi maybana xabad linka dhaway qoorto xidho usa injeedi iskool usa dhikadaay kiiskun ragun yo horaanti sanadkun mayba markale reed reed infurtay xeer ilaaliyaha magaalada baltimore maryland kureed markii jasned oo ku mid haaya ragihirinay ee hadda la dhii use warqad inqori qaybta qaabilsan kiiska dadka xukunka ka dhii wargeys wargeyska dhe washington ee kubada dalka maraykankaiyo kawaramaha inti nankun use habandhigay cadeymo use heli sanadkii laha dhaafi haanaasoo cadeeyaya inta use iyo ragun kale ee inhirin maxkamadda waldambe iyo ingalna xafiiska xeer ilaaliya iyo sheegay inta warbixinta laamo ammaanka oo kaaladaw dhowr markhaatiyo muujiyan inti nan kale usa dambigun jeysadi nankii laka eedeeyey intuu dilka usa jeysadiya markii usa dilka dhiyi la sheegay inti usa kubasadi goobta maybana markhaatiyaalka iyo caddeeyana inta sideedun iyo wallugla inkalahayna dilkaas guud ahaan warkii hamingnimisan kula dareertan idaacadda warsan surunkuwaninka ege dhiniga dhiniga sanaada mayba oo caawiyaayo maxamuud cali cabdulaahi mahta ku deerto intii warkun war ka xiga habada redinka kulamaan akhiyaaray mayba sinkutabay ammaano allah